degmada buloburta ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qariijibinayeen lix arday oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka afdhaxday dugsiga cabdulaahi bin mascuud munaasabaday ardayda ku qarinjibinayeen ayaa waxaa ka qaybgeli maamulka dugsiga bahda waxbarashada buuloburte culamoodiin waalidiin iyo ardayda qarinjibisay macalin cabdikariin cabdulaahi xasan maamulaha dugsiga cabdulaahi bin mascuud ayaa ka warbixiyey ardayda qarinjibisay qur-aanka kariimka ah oo aan ku sugootanayna arda ka qalinjibisay qur-aanka kariimka ah waxaan alle uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala sida uu noo makaniyey wakhtiga uuna soo marsiiyey si caafimaad leh uunana soo gaarsiiyey heerkan gabagabada iyo khaatumada uuna soo gaarsiiyey ayaan alle uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloon u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xifladdan ay ugu horeeyaan culimmada haweenka iyo ardada dhallinyarada ka soo qayb gashay dhammaan waa u mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa sida sharafta leh ee ay ugu soo qayb galeen xifladda ama qatimitaanka qur-aanka oo lagu sagootinaya ardada qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka dugsiga
wax laiskugu yimaado waxa uu qaymo badan ee qur-aanka ilaahay annagoo weynaynayna xaflad arday qur-aanka kariimka dhammaysay waa wax aad u wanaagsan marka jasaahum allaahu khayra aljasaa waalidiintii iyo macallinkii iyo intii ka qayb qaato ku dadaashoo dhan ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiya intaasaan leennahay ilaahayga nagu kulmiyey kulankan aad u qiimaha badan ilaahaygaas maaragta ayaan u mahad celinaynaa maxaa yeelay qofka dadka maadaama ay yihiin dad muslimiin ah waxaa waajib ku ah in xafladahan oo kale markii maaragtay loogu yeero inay soo ajiibaan maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub shacaa'irta noocan oo kale ah qofka mu'minka ah inuu ka soo qayb galo wax muhiima waaye baaraka allaahu fiikum sidaasoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa wuxuu nagu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka barto dadkana baro waa maaragta aad arrin aad iyo aad u qiimo badan waaye dugsiga bina mascuud ee degmada buuroburte ayaa ka qayb qaato horumarinta waxbarashada ardayda degmadaasi gaar ah waxbarashada diiniga ah